Waxaa sare u kaca xooggan oo ku yimid qiimaha la iibiyo muuska ah ee suuqyada jowhar Sare u kacan ayaa waxaa keenay waddooyinka oo inta badan biyo fadhiyaan maadaama roobab badan ay ka da'een gobolka Shabeellaha Dhexe. Mid ka mid ah ganacsatada iibisa mooska ah ayaa ka warramaya waxyaabaha sababay sare u kaca ku yimid mooska iyo weliba caqabadaha ay bulshada kala kulmaan.
moos oo yani shan kun ama afar kun ama saddex kun laga la iibinayo way adag tahay yani dadka inay wada- inay wada gataan naga naftiken caqabad nagu soo noqotay noqonaysaa oo uu soo maro webiga soo maro Een, waad dareemi kartaa marka dhibaatada ay leedahay yani meesha shalay baabuurku oo saddex saacadood iyo laba saac ee bar uu ku imaanayay gaariga homiga uu ku imaanayay jowhar in laba cawo iyo cawo iyo maalin labaatan iyo afar saacadood gudahood inuu inay qaadato ayay- ayaa sababtay Een, marka ciladaasaa sababtay yani mooska inuu qaaloobo Een, dhowr bilood ka hor wuxuu ku imaan jiriyey macal markii lagu daro wixii oo waddada ku soo maray baabuurki iyo wixii markii lagu daro shan boqol lix boqol marka ugu sarraysa toddoba boqol waa jira maantana meel iyo afar boqol uu maraya farqiga u dhexeeya waa dareemi karta adiga naftirkaada waa farqi aad u sarreeya muska waxaan caqabad kula aan ugu la kulannaa dadkii oo iska baahi oo iska hayso oo waqti badan yacni aynan beeri iyo ay dadkaan horta reer jowhar sidiisoo dhan waxay ku tiirsan yihiin shabeellaha dhaxar guud ahaan waxay ku tiirsanaayeen beeraley ahaayeen Een, marna abaaro ayaa galay marna waxaa galay fatahaado fara badan oo tacabkiya waxaa nac- noqday hoos u dhac marka dadka inaysan haysanin wax ay- ay- ay- ay- oo ay ku gataan ayaaba aad u adag baxbad moos oo yani shan kun ama afar kun ama saddex kun laga la iibinayo way adag tahay yani dadka inay wa- inay wada gataan